iyadoo ay ugu yaraan shan askari ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sanaag oo u dhexeeyay maamulka la magacbaxay puntland iyo ciidamo kasoo horjeeda maamulkaas ayaa waxaa eedeymo isku jeediyey dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay puntland dowladda federaalka ayaa madaxweynaha maamulka la magacbaxay puntland siciid deni ku eedeysay in uu horinayo colaadda ka taagan gobolka sanaag iyadoo ugu baaqday in uu ka joogsado arrinkaas geesta kale wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa war ay soo saartay waxa ay dowladda federaalka loogu jeediyey eedda ah in ay iyadu mas-uul ka tahay dagaaladii shalay ka dhacay gobolka sanaag wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax siciid juxa oo warkan soo saaray ayaa yidhi waxaan si adag u cambaareynayna dowladda federaalka oo maalmahan gobolada puntland ka waday horin colaadeed kicin bulsho iyo deganaansho la-aan sidoo kale waxa uu wasiirkan sheegay in ay wax laga xumaado tahay in dowladda federaalka iyadoo sheeganaysa in ay dowlad tahay haddana ka daba wareeganaysa inay horiso colaadaha ka taagan gobolka sanaag isku soo wada duubo isqabqabsigan iyo eedeymahan ay hadda hawada isku marinayaan dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay puntland ayaa kusoo aadaya xili dagaalo culus ay ka socdaan dalka soomaaliya kuwaas oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban oo isku dhaf ah waxaana maalmihii u dambeeyey furmahaasi dagaalada ay ka socdaan laga soo tebinayay guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab